allaha u naxariistee mudane cabdirasaaq xaaji xuseen waxa uu ku dhashay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug qiyaastii sannadkii kii waxa uu allaha u naxariistee ku geeriyooday shalay galab isbitaal ku yaala magaalada minneabolis oo uu maalmihii u dambeeyey ku jiray halkaasi oo lagaga daweynayay xanuun ka haleelay sanbabka sida uu v o eeda u xaqiijiyey walaalkii cabdikafaar xaaji xuseen adeer odaga waxaa ku dhacday limoonya neeftii baa iriiri noqotay dhuuntaa marka waxaa laga gelaya tuubo tuubadii la geliyey marka iyadii baa iyaduna markii tii la daaweynayba fashan kale oo sanbabkii iyo wadnihii iyo wixii oo dhan baa maanta isku noqday marka noo yimaadeen waxay yidhahdeen dhiig baa tan iyo shalay ka soconayay dhiiggii maskaxdu ku furay bay yidhahdeen dhiiggii marka alaabtaanu ka buranaynaa hawl kaleo meeshaan alla ma jidho marka geeriyoodka xanuunkii markii hore waxaa loo geeyey wuxuu ahaa limonya laakiin hadda iyadii baa boqol cudur oo kale ka dhashee cabdirasaaq xaaji xuseen allaha u naxariiste waxa uu ka mid ahaa dadkii dadaalka ugu jiray dhaqdhaqaaqii gobonimadoonka waxaana uu horaantii sannadihii afartameeyadii uu xubin ka noqday ururkii xornimadoonka ee s y l isaga oo kun sagaal boqol lix iyo kontonkii ilaa iyo toddobiiyo kontonkii hogaamiye u noqday ururkaasi sida uu tilmaamayo brofesor cabdi ismaaciil samater oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota una kuurgala siyaasadda iyo taariikhda soomaaliya marxuumku waxa uu halgan dheer u soo galay gobonnimadoonkii soomaaliya taasi oo saameyn ku yeelatay noloshiisa ugu horreysa waxa weeye tacsi waxaanu dirayaa qoyskii uu ka geeriyooday iyo qaraabadii iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed uu howl weyn usoo qabtay muddo ku dhow toddobaatan sannadood walaal cabdirasaaq maanta waxaad moodaysaa inuu u dhintay nabarxay soo gaadhsiiyeen dowladdii talyaaniga isticmaarka ahayd isagoo baydhabo jooga kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii oy si xoog le intay u dileen oy ku dilayeen inuu ahaa s y ashii ka mid ahaa inuu gobodnimadoonkii ka mid ahaa dhaawacay gaadhsiiyeen sanbabadiisii ayuu maanta u geeriyooday marka waxa weeyaan wax u isticmaarkii soo gaadhsiiyey isagoo u dagaalamaya dadka soomaaliyeed ama waqooyi ha joogaan ama koonfur ha joogaane inay xor noqdaan kaalinta ugu weyn waa taas dhaawaca iyo dhacdadan ayaa waxaa v o e da u xaqiijiyey ugana warramay cabdilkhafaar xaaji xuseen oo ay walaalo ahaayeen marxuumka xilligaas gumaystaha adeer ninka kan waxaa ku dhacday dilkii waagii dilkii la dilay iyo shamintadii ooli jiray waxaa ku dhacday t b baydhabu ahaa marka suxunna waa loo dilay mudane cabdirasaaq xaaji xuseen ayaa waxa uu soomaaliya ra-iisul wasaare ka noqday intii u dhexaysay sannadihii afar iyo lixdankii ilaa iyo toddobiyo lixdankii muddadii uu ra-iisul wasaaraha ahaa ayaa waxaa lagu xasuustaa arrimo kala duwan oo uu ka qabtay dalka sida uu mar kale tilmaamayo brofesor cabdi ismaaciil samater cabdirasaaq wuxuu noqday ra-iisul wasaarihii ewaddanka afar iyo lixdankii ilaa toddobiyo lixdankii waxaana taariikhdu sheegaysaa maanta ayaan qabaa cabdirasaaq xaaji xuseen inuu ahaa ra-iisul wasaarihii ugu qumanaa ugu qaayaweynaa ee soomaali soo mara intii gobonnimaha qaadatay inuu hormood ka ahaa waxa weeye kelmad ayuu soo saaray cabdirasaaq markii ra-iisul wasaaraha u noqday kelmadiina waxa weeyaan la-aanteed waa waxayna baabiyey weeyaan maanta walaal labadaa kelmadood waxay ahayd karti iyo hufnaan af ingiriiska waxaa lagu yidhaha competence iyo integrity karti iyo hufnaan marka waxa weeyaan qofka dawladda u shaqaynaya waa inuuna kartina lahaadaa una hufnaadaa ama uu lahaadaa dad mabda' islaamnimo iyo soomaalinimo leh waxyaabaha laga dhaxlay hadday soomaali doonayso inay dad noqoto taariikhda intay dib u raacaan ayaa wixii isaga iyo ninkii madaxweynaha waddanka ka ahaa oy saaxiibna ahaayeen xulafana xagga siyaasadda ku ahaayeen aadan cabdilla cusmaan labadaasi taariikhday ka tageen hadday soomaali doonayso inay wax noqoto inay dib ugu noqoto ayaan rajaynayaa dimuqraadiyadda musuq maasaq la-aanta waxaan ku tilmaamay walaal aadan cabdille iyo cabdirasaaq labaduba xaja way tegeen waxaanu haynaa wixii caddaynayay maanta inaynan lacag dawladeed xaja ku tegin mushaharadoodii waxay ka urursadeen hay ku tegeen kuwii hore iyo kuwa maanta jooga mid sidaa sameeya ma jiro faxal wuu ahaa ama faxal xag gacaneed ha ahaado waxa yar u haysto ama ha noqoto mid ah xagga caqiidada ha noqoto wuxuu lahaa nin maskaxdiisu cajiib ay tahay oo isagu wax soo baray buu ahaa wuxuu aa nin mabda-nimada islaamnimada iyo soomaalidu ku weyn tahay iyo geesinimo aan libiqsanayn ayuu lahaa walaal anugu waxaan qabaa ilaahay hortii in laba aabba ummadda soomaaliyeed hay lahayd wixii ka dambeeyey maxamed cabdilla xasan iyo dadkaas labadaa aabbana waxay ahaayeen kow aadan cabdilla cusmaan allah u naxariistay madaxweynihii koowaad ee waddanka oo isagoon shilinka qaadan ka tegey oo uga tegey dimuqraadnimo darteed uga tegey cabdirasaaqna isagoo kari lahaa inuu musuq maasaq gudaha ugu dhaco uu ka xoolaysto isagoon guri xamar ku lahayn ayuu ra-iisul wasaarnimadii ka tegay oon accountkiisana xataa markii allah u naxariistay maxamed siyaad barre meesha qabsa ee la baaray baanankii hay lahayn dadkii madaxda ahaa cabdirasaaq buu maalin u yeedhay markaasuu ku yidhi waar maan ogeyn inaad doqon intan leega tahay markaasuu naxay cabdirasaaqo markaasuu ku yidhi si maxaa doqonnimadana keenay wuxuu yidhi de accountkaaga waxaanu ka helnay shan boqol oo dollar baanu ka helnay wax lacag oo kaleba miyaanad haysa markaa ninka caynkaa caqiidadiisu iyo aami- iyo aaminaadiisu hayd waxa weeyaan isagiyo aadan in maanta laga dhigto xagga siyaasadda iyo xagga caqiidadaba bartilmaameed aan ku soo ho- hooyano oynu ku soo helino in ay tahaanfilayaa lagu xasuusan doono mudane cabdirasaaq xaaji xuseen ayaa had iyo jeer aan hagran jirin in dhacdooyinka siyaasadeed ee soomaaliya uu ka tala bixiyo waraysigii ugu dambeeyey ee uu siiyo idaacaddani v o a bishii juun sanadkii tegey labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxa uu talo iyo sida ay ula muuqato in soomaaliya ay nabad ku gaari karto ugu gudbiyey dowladda iminka jirta ee soomaaliya aniga dawladda tan muxuu ahaa siyaalo badanna ee waxya- meelaha qaarkoodna waan ku ammaanayaa siyaalo badanna waxaan is leeyahay anoo u ogol in dhibaata jirto oo waddanka qaru burburay oo muddo yar haddiiba wax la taaban karo weyn ayan sahlanayn in la qabto anoo qiraya oo og taa midda ah oo aan ku waafaqsanayn dad badan oo eedo badan u jeedinaya xukuumaddan hadda cusub oo jirta aan ku waafaqsanayn yaan haddana waxaan u jeedaa waxyaalo badan oo sida dawladdu u maamulaysa hadda si ka fiican si ka duwan loo maamuli karay oo anigaa ila tahay sida aan sheegaya haddii loo maamuli lahaa inay arrintu ka sahlanaan lahayd sida hadda ay tahay waxaa ka mid a xukuumaddatan horta waxaan hormarinayaa waxyaalaha aniga aan ku ammaanahayo arrimaha dibadda xukuumaddan eh, uu madaxda u yahay muxuu ahaa beresidentaha hadda joogo xasan sheekh maxamuud uu madaxda u yahay waxaan arkayaa guulo badan oo fiican baa yaa yaa la gaaray ictiraaf baa la helay oo dawladda tan in loo ictiraafay inay tahay dawlad runtii sida dawlad ahaan jirta eh inkasta oo la la og yahay in burburusu jiro oo la og yahay waddanku inuu hadda gacanteeda usan ku wada jirin haddana ictiraafka loo ictiraafay inay tahay dawladdii runta ahayd oo soomaali republic ka jirtay waa wax weyn weeye midaas waxaa wax dhisaya waxaa weeye nabad guuda in la helaa dadka in laysu keenaa in la heshiisiiyaa dadka madaxda ah oo maanta dadka u madaxda ah inay ogaadaan weeye mas-uuliyaa saaran haddii nabad darro dhacdo qofna caa- xiir ku lulan maayo qofna caano dhami maayo bilaasha nabaddaa weelbaba ayaa muhiima qawmiyada iyo magaca ya- yaa muhiima haddii eh, la kala baxo oo gobol gobol la noqdo gobol hadhowto waddan kale yuu yuu hoosta gelaya waa haddaynu haynaa waa u jeednaaba markaas marka haddaynu rabno sharaftii waddankeena iyo qiimihiisa inaan soo noolayno heshiis guuda in la doono weeye dawladda tan oo hadda dhisanna waa inay adu noqotaa maamulka madaxdiisa inay ku muuqataa sannadihii u dambeeyey ra'iisul wasaare cabdirasaaq xaaji xuseen waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii soomaalida ee sida weyn uga biya diiday soo gelitaankii ciidamada itoobiya ee gudaha soomaaliya bishii disembar sannadkii labadii kun iyo lixdii sidoo kale waxaa mowqifyadiisa ka mid ahaa inuu ka hor jeeday hanaanka federaalka iyo gobolaysiga oo uu ku tilmaamay mid ku salaysan qabyaalad islamarkaana mashaakil badan abuuraya sida uu ku sheegay waraysigiisii u dambeeyey ee uu siiyey laanta af soomaaliga ee idaacaddan v o a anigu waxaan qabaa da- dadka horta inay iyagu ismaamulaan waa muhiim weeye oo hawlahooda u gaarka ah oo hadday municipion laga bilaabo municipalities laga bilaabo eh, ilaa iyo district ilaa iyo regionada qolo walbaba inay iyagu ay awood u leedahay gudahooda wixii hawshooda iyagu inay maamulan karaan midaas shuruuday ku xirnaanaysaa shuruudahay ku xiran tahay waxaa weeye good administration in la helo weeye ilaa wa ilaa good administration in la helo weeye ma garatay dawladda federaalka oo inay geesinimo geliso weeye dawladda hadda centraalka ah centraalka ah inay geesinimo geliso weeye inay muxuu ahaa xukunka inay ballaariso oo dadka localka ah oo waxay iyagu qabsan karaan inay u madax bannaan yihiin oo qabsadaan oo aan lagu faragelin oo cawimaad lagu siiyo intii aw- awoodda tahay ayaa loo baahan yahay kabacdi arrinta muxuu ahaa gobol gobolka ah anigu uma jeedo waa qabiil weeye qabiil weeye meeshaad gobolkaa tagtid ba qabiil baa ka soconaya qabiil wax dhisi mahayo haddii berita qola walbaba loo daayo oo federaalka ay noqoto ayagaa hoostooda isku soo jeedsanaya qaar ka mida qaraabada iyo qoyska marxuumka uu ka baxay ayaa v o e da u sheegay inaan weli go'aan laga gaadhin halka marxuumka lagu aasi doono iyada oo wararkeena dambe aad ku maqli doontaan hadba waxa ka soo kordha aaska iyo tacsida allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen